kulanti wacan u wanaagsan dadka na dhegaysanayo meel kasta oo aad dunida ka joogtaan halkani waa madasha sigisti oo aadaba aan idinka soo gudbino waraysyada xasaasiga ah ama inta badan siyaasadda soomaalida markaasi xaaladda taagan ka hadla galabta waxaa marti noogu ah madasha sigisti xildhibaan cabdulaahi jaamac xuseen oo kabaweyne ugu naadnayso oo ka mid a xildhibaanada mooshinka ka keenay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud marka hore madasha sigisti kusoo dhawow cabdilaahi ku dhowa waayahay aan gudagalno su-aalaheena xildhibaan cabdilaahi bal marka ugu horeysa waxaan ku weydiinayaa xildhibaan imise xildhibaan ayaa tihiin dadkiina ama xildhibaanadiina mooshinka keenay sagaashan iyo saddex xildhibaan ayaa qadimay waxaana dastuurku ogol yahay sagaashan iyo labo waa tahay maxaad isku raacdeen marka intiina inay igu yaraan geyso haye marka tiradii loo baahnaa ee saddex dalool ee dalool waa lagu geeyey mooshinkii waa la qabtay baarlamaanka guddoonkiisi waa shaaciyey waa sharci weeye marka mooshinkaasi wuxuu yaalaa baarlamaanka waxaana la marsiinayaa qaabihii loogu talagalay in la marsiiyo oo sharcigu qorayay waaya xildhibaan noo sheegi kartaa macnaha dhabta ah ee uu mooshinkani ka turjumayo horta sideedaba waxa weeye baarlamaanku sida uu ku cabiro xubnaha baarlamaanku siday ku cabiraan fikirkooda moshinku wuxuu kamid yahay caalamkan waa laga yaqaanaa oo baarlamaanada caalamka oo dhan baa leh waa qaab kamid ah sida ay ku cabiraan fikirkooda xildhibaanadu xeer hoosaadka ayaa dhigaya qaabkaas ayaa moshinku kusaabsan yahay moshinku micnihiisa marka ma aha had iyo jeer inuu midka la xisaabtanka kala yahay xataa mid mashaariic ku saabsan ama talooyin kale oo siyaasadeed ku saabsan buu noqon karaa mooshinkani marka waa mooshinada baarlamaanka ayuu kamid yahay xoogaa xasaasiyad baanu shacabka soomaaliyeed ku aragnay oo laga yaabay idinku hadda dad aqoon-yahanoo badan inay ku jiraan laakiin dadka kale oo caadi ahi inaysan fahansaneyn oo mooshin umaleeyeen in wax dad lagula diriro keliya uu yahay moshinku waa nidaam xildhibaanku ku dhaqaajin karo fikirkiisa midkaani marka waxa u gaara inuu yahay mooshinadii la xisaabtanka hay-adaha fulinta ee dahadaha dastuuriga baarlamaanku sead ogsoontihiin waa hay-adda ugu sareysa dalka markii dastuurkan kumeelgaaan two thousand twelve kala baasgareeyeen saas hadaysuwa kii horena sidaasoo dowlad baarlamaan ku dhisan baan nahay marka horeanuba ra-iisul wasaareyaal ula xisaabtanay xildhibaanada laba ra-iisul wasaare ayaa la socotaan in ay baarlamaanku ka qaaday kalsoonida la xisaabtankii marka wuxuu soo gaaray hadda madaxweynaha udhiisa in hadda lala xisaabtamo waa tahay mooshinka markii aada soo gudbiseen xildhibaanada kale sidee bay u arkayeen sideedababa mar kastoo mooshin la keeno xildhibaanadu waxay ka kooban yihiin kuwo ayidsan iyo kuwo kasoo horjeeda iyo kuwo aan fikir ka qabin laakiin marka dambe labadaa qaybood ku kala biiraya marka annagu waxaan aaminsannahay fikirkan xildhibaanadu ay uga gudbiyeen mooshinka madaxweynaha inuu yimid wakti loo baahnaa inuu inuu ka hadlayo qodobo muhiim u ah oo danta shacabka aan ku masalayno waxyaalaha eedeyntahay meesha ku yaalaana ma aha kuwo layskala soo dooday sidaad xasuusasataan bishii may sanadkii tegay xildhibaanadu waxay gudbiyeen petition ay leeyihiin madaxweynaha qodobo afar iyo tobana oo khariban yaa lagala hadlay waxaana loo soo jeediyey in uu iscasilo arrintaas waxaa laga galay wadahadal waxaa la ballan qaaday in meelihii ciladaha laga dareemayey la xalinayo waxaa soo baxday in xukuumaddii premier saacid ay ku baxday isqabsiga madaxweynaha iyo iyo prime ministerkii markaa jiray baarlamaankana mooshinkaas runtii lagu mataqaana lagu bixiyey kama uu imaanin ee wuxuu ku yimid markii madaxtooyadii iyo prime ministerkii oo walaalaada la arkay baa layidhi armay waxay oryaamaan madaxweynaha janiskaas baa la siiyey janis labaad baa haddana la siiyey prime minister inuu keeno markuu keenay prime ministerkii labaad bay isqabsadeen waa cabdiweli wixii ka dhacay waad ogeydeen ee buuq ka dhacay haddana prime ministerkaas baarlamaanku wuxuu u batay oo xildhibaanada hadda gudbinaya kani ay ugu horeeyaan in la yidhaaho war bal mar kale madaxweyne janis hala siiye yaan dalkii isku xayirmin ee ha kala socdo janis kaleo prime minister hala siiyo wax alla wixii laga tabanayay ee layslahaa dalka ayay ka bacsan yihiin waa hagaagi waayeen way ka sii dareen markii aanu sii raacraacnayna awoodaha madaxweynaha ugu qoran dastuurka iyo awoodda uu madaxweynuhu isticmaalayay yaa kala duwanaaday waxaa madaxweynaha marka si toosa iyo si dadbanba mooshinka aad aragteen ee sideed ah loogu soo eedeeyey xildhibaanaduna ujeedadoodu waxay ahayd inay xilkii ay u dhaarteen gutaan soona bandhigaan baarlamaanka keenaan baarlamaankana u taallaa inuu go-aankaas qaato way tahay xildhibaan cabdilaahi marka aad hadalka dadka ku dhegaysanaya aad si fiican ugu qeexdid oo aad ugu saaftid ma waxaad noo sheegtaa hal qodob oo ugu muhiimsan eedaha aad madaxweynaha ama madaxweyne xasan sheekh aada u haysaan waxaan filayaa dadka hadda na dhegaysanaya in ay akriyeen wixii lagu soo dhigay websaadyada ee mooshinka ku qornaa hadday akriyeen mooshinka waxaa uu ka kooban yahay xadgudubyo culus waayo madaxweynaha si loo eedeeyo waa in la raacaa qodobada dastuuriga ee muujinaya qaabka qodobka sagaashan iyo labaad fikradiisa labaad waxay qeexaysaa mooshin xilka qaadista in loo soo jeedin karo madaxweyne saddex dalool oo dalool inay keento maxaa marka uu odhanayaa wuxuu odhanayaa waxyaalaha lagu eedeyn kara waxa weeye awoodda mataqaanaa xadgudub culus oo xagga dastuurka ah iyo shuruucda inuu madaxweynuhu galay qodobada u horeeya masalan waxaa kamid a sharci yani mid kuwa ugu culus buu kamid yahay sharci madaxweynuhu saxeexay oo aan baarlamaanka soo marin oo sharcigaas bulletin kusoo baxay number toddoba soona baxay soddonkii maarsi laba boqol iyo afar iyo tobankii lix qodob buu ka koobnaa sharcigaasi ma soo marinin baarlamaanka madaxweynaha iyo wasiirkii arrimaha gudaha ee markaas jiray waa saxiixay sharcigaas dad baa lagu dilay dadkaas lagu dilay su-aashu waxaa weeye marka madaxweynuhu awooddaasi awood dastuuriya uu leeyahay ma aha sharci dejinta waxaa iska leh baarlamaanka xukuumaddu waa soo jeedisaa baarlamaanku waa ansixiyaa waa ka doodaa kadib baa madaxweynuhu promulgation leeyahay inuu saxiixo qodob kamida weye qodobka masalan ugu horeeyo weye qodobada kale waa tiro badan yihiin oo xagga shuruucda iyo xagga hogaaminta iyo xagga musuq maasuqa iyo liis dheer weye sideed bej weye wa tahay waxaa jirta xildhibaan cabdilaahi madaxweyne xasan sheekh wuxuu haatan xukunka hayay qiyaastii ilaa saddex sannadood waxaa la odhan karayaa waktigii intii muddadii loo cayimay uga harsanayd baaba aada u yar muddadaas saddexda sannadood ahayd xildhibaan cabdilaahi madaxweynaha waxaa lagu eedeynayey corruption musuq maasuq waxaa lagu eedeynayey oo ay ka mid tahay hay-adda monitoring groupka ee u n-ka hoos timaada ay ka mid tahay waxaa dhowaan lagu eedeeyey oo kale shirkadda somo oil and gas oo shirkad ingiriisa ah oo markaasi qandaraas ama ka heshay heshiis ay la gashay dowladda soomaaliya in markaasi ay bixisa iyaduna laaluush gaaraya ilaa iyo lix boqol oo kun oo dollarka maraykanka ah waxaa kaloo islaa shirkadaasi ay bixisay oo lagu eedeynaya half million ama nus milyon dollarka maraykanka ah oo ay niman looyaraa siisay arrimahaasi soo shaacbaxaya miyaa hadda idinku dhiiriyey in aad madaxweynaha eedaasi ku keentaan in madaxweynuhu awoodo isticmaalay iyo in lacago laaluushi ah loo isticmaalay dalka soomaaliya gaar gaar ahaana wasaaradda shidaalka amaba batroolka qodobka ugu muhiimsan ee iminka aad ogaateen matan hay-adda monitoring groupka ay ka hadashay ee ay madaxweynaha iyo intan la halmaasho ku eedaysayba mise hore ayaad mooshinkan xildhibaan cabdilaahu uga soo fikirteen oo aad muddo soo waday maya maya maya arrintaas mutalan groupka anaga wax saameyna naguma leh waxyaalaha aan ka duuleynay waa aniga kule sanad iyo baran ayaa dhaliishu jirtay mooshinkaana waxaa la bilaabay bishii february lix bilood ku dhowaad buu socdaa oo la aruurinayay waa markii ugu horreysay ee xildhibaanadu mooshin ifkooda iyagu isku xilqaameen ay keenaan weliba mooshinkaani uusan prime minister iyo wasiir iyo hay-ad iyo ahayn meesha ugu sarreysa yahay waad garan kartaa dhibka iyo dadaalka iyo dhibka laga mutay ma aha mooshin dalka riix ama lacag lagu bixinayo waa mid mabda laysku aruursaday waa mid la diday in dantii qaranku meeshaas ku dhaawacan tahay oo laga fursan waayey in lasoo jeediyo annaga monitoringku naguma dhalin waxba waxa weeye waxaas wax ka badan oo dalka ka ba-san baan ognahay waa ku jirnaa dowladdii baan ku jirnaa wixiina inaan saxnaan isku daynay sixiddiina haddii ay hadda xad bay leedahay mar waa laysu sheegaa mar hadal hoosaa laysku sheegaa mar kor baa loo qaadaa marna waxaysaa mooshin la keeno oo oo lays eedeeyo hadda waxay maraysaa meeshii ugu dambeysay bay maraysaa oo ah in lays eedeeyo baarlamaankii aan lasoo hordhigo waxaad garanaysaa isteejyadii ka horreeyay in lagu fashilmay oo dhib ka yimid micnuhu marka waxa weeye mas-uuliyadda annagana saaran waktiga haray war wakti yar baa haray wax walba ha layska daayo ma aha maalin hadday harto maalintaasi ummadda waa in loogu shaqeeyaa waa in wixii xun lagu qabtaa wixii wanaagsanna lagu ayidaa dalku waa dal burburay weeye nabadgelyadu farahay ka dhacday saddexdii sano waxaan isku dhaliilaynaa annaga shacabka waxaan aaminsannahay maanta haddii doorasho la aado shacabka waxaa hore ama aan doorashada la aadin aan shacabka hadda u tagno oo la hadalno waxaana la weydiinaya le war maxaad na siisay adeeg mana siisa caafimaad mana siisa nabadgelyo mana siisa musuq maasuqay ma la biristeen haddii wixiiba ay meel walba marka inta xumaan aan halkaa kusoo qarnay iyo in kaleba ay yaalaan waxaan kudannahay inaan isku dayno qaabka aan dhibaatada ku yarayn lahayn qaabka aan ku yarayn lahaynna waxay hadda nala gashay inaanu madaxweynihii qudhiisii wajahno oo nidhaahno waxaas oo waxaas oo waxaasaa lagu eedeynaya sideedda baj ku yaalla oo hadda qodob aan ka sheegay hogaaminta xagga nabadgelyada kamid a waxaa kamid a markaa musuq maasuqa dalka ku daahay baa kamid a oo aan aan rabnay in lala diriro marka waa waa un waxaan inkastoo aan inasiishano culus nood islayn haddana waxay ku tusinaysaa rabitaanka xildhibaanada soomaaliyeed hadda soo jeediya arrintaani inuu yahay in wax hagaagaan inay ka go-an tahay ma aha arrintu arrin sahlan in madaxweyne la wajaha arrin sahlan ma aha marka waxaad garanaysaa in rabitaan culus uu jiro oo wax in lagu saxaa ee aysan ahayn wax anaga monitoring iyo nakisiyeen waya xildhibaan aad baad umaxadsantay haddiiba ay suurto gasho inuu abruuf gareeyo amaba la hor keeno mooshinkan golaha baarlamaanka xubnaha ka tirsan raje intee leeg baad qabtaan in aada heshaan tirada loogu talagalay markaasi inay u codeeyaan in madaxweynuhu is-asilo amaba dembiga loo haysto lagu qaado horta markii u horreysay madaxweyne mooshin laga keena maaha haddaad xasuusataan baydhabo iyadoo weliba mataqaana baarlamaankii kulli baydhabo la joogo iyadoo baydhabo la joogo yaa madaxweyne cabdullaahi yuusuf allah naxariista laga keenay mooshin mooshinkii markii laga keenayna waxay arrinta ku dhammaatay madaxweyne inuu isxasilay ma garata way marka tani waa markii labaad weeye waa markii labaad oo madaxweyne mooshin laga keenayo soomaalida wax kastaba ha ahaato waa laga yaabaa institutionadeenu waa daciif oo aada ma ay dhisminin oo dalku intuu u burburay dee dal democracy dhisan oo xoog badan ma nihin laakiin rabitaanka xildhibaanada soomaaliya iyo geesinimadooda say u wajahayaan arrimaha waxay ku tusinaysaa in waxa hadda jira in laga shaqaysiiyo la rabo oo dalka lagu hagaajiyo marka mooshinkan waxaan rajo ka qabnaa inuu meel maro oo lagu guuleysto oo wax ay kasoo baxdo wax dalka dan u ah ama madaxweynuhu isku noqdo oo isaga qudiisu garaysto oo yidhaahdo dee waxa lagugu soo eediyey meeshay ku jiraan tanazul u muujiyo ama ay tagto baarlamaanka faloorkiisa tagto oo la codeeyo anagu marna khasaare ma qabno mar haddaan soo jeedinay guul waxaa ku filan inaan soo jeedinay oo waxa halaynaa sheegnay martaba waa guulaysanay haddii uu meel maro iyo haddii kaleba xilkayga waa guulanay waaya aan kaa dhex galo xildhibaan cabdilaahi waxaa la yidhi soomaalida waxay ku maamaahdaa fulay xantii ma mooga idinka laftiina xildhibaanadiina waxaa dadka soomaaliyeed carabka ku hayaan oo ay ku eedeeyaan in ay u badan yihiin niman inta badan lacag qaata oo lacag lagu kala furfuro weliba marka uu mooshin yimaado mooshinkana waxaa dadka soomaalida badankooda ay u arkaan inuu yahay mashruuc inta badan dhaqaalo lagu sameeyo ama lacag laga helo dadka sakarka aaminsan haddii aad tahay xildhibaan cabdilaahi jaamac xuseen maxaad odhan lahayd
markaan runta kuu sheego laba boqol iyo toddobaatan iyo shan qof nooc walbaa ku jira ma dafirayo tilmaamaha aada sheegayso dad le in laga helayo baarlamaanka laakiin dhinac waxa weeye inaad kulli buraash la wada mariyo kulligood oo hal nooc lagu wada mariyo maaha arrin dow ah waxaa meesha ku jiraya ayana dad culus oo wadaninimo iyo dadaal ay qabaan iyo waxay aaminsan yihiin oon la laaluushi karinin haatan example for example markaan kuu sheego in madaxweyne laga keeno mooshin miyay kula tahay inaan la isku dayin arrintaas in la qaboojiyo oo xaal mastuur laga galo miyay miyay kula tahay inaan saas la samaynin waxay ku tusinaysaa sagaashan iyo saddex ay gudbisay inay yihiin dad ay ka go-an tahay inay wax hagaajiyaan oo wax tahaan marka hadalka la iska yidhaahdo xildhibaanada waa of course waa lakala furfurhayaa qaar kamid ah bani aadam weeye dadkii laba boqol iyo toddobaatan iyo shan nooc walbaa ku jira malaa'ig maaha dadku laakiin waxaan aaminsanahay haddii laga shaqeeyo oo dadka qadiyad lasoo hordhigo oo ay leadership wanaagsan helaan inay meel marayso waxa wanaagsan meel marayaan wa tay madaxweyne xasan sheekh maxamuud dhinaciisa markaanu ka eegno jawaabta uu ka bixiyey mooshinkiinin aad haatan soo bandhigteen waxa uu si kooban u sheegay oo uu yidhi waa la yaqaanaa dadka mooshinkan keenay ee xildhibaanada ah taa macnaheed waxa weeye marka af soomaaliga si fiican loosii jamciyo waa nimankii shalay laaluushka qaadan jiray ama doonayay lacagta qodobkaas oo qodob waxa kale uu sheegay in nimanka mooshinka keenay ay dalka majira habaabinayaan oo ay ku wadaan in wixii hore loo soo dhisay oo dhan ay dumiyaan oo ay caqabad ku noqdaan maxaad odhan lahayd xildhibaan cabdilaahi horta midda hore adigu aad fasirtay oo tiri waa la yaqaanaa anigu kulama qabo inuu yiri waa kuwii laaluushka qaadan jiray adaas in u fasiray aada leedahay waa majira habaabinayaan soomaalida waxay tiraa nin ambade halku aadama ula ekoonay waxa weeye fakradaha kala duwan anaga waxaa nala fiicanay waa la khaldan yihiin dadka qaarkii madaxweynaha waa la khaldan yihiin tallaabada aan qaadnay marka inuu yidhaha waa majira habaabinayaan waxa lala yaabo maaha laakiin anagu waxaan is aaminsanahay dhinaceena markaas fiiriso inaanan majara habaabin ku socon ee aan is leenahay armaa dalka u danaysaan armaa boobka iyo burburka iyo dhibaatada hadda dalka ku socotahay ay yaraataan oo qaar badan aada hakisaan waayo idinkuma seegana annagu xamar baan dhex joognaa waxaan aragnaa in boobkii iyo musuqmaasuqu aada u batay runtii in hoggaan ku jilcay in dhib badan ummadda soo gaarayo markaa si taa looga hortago si looga hortago waxaa jira inaan soo bandhigno oo anagu ka doodno oo aanu isku qabsano oo madaxda ku qabsano miyhur wey marka waxa weeye niyad sami ayaa ka muuqata iyo dadaal ee xildhibaanada ee waxaan odhan lahaa idinku dhaleecayn ha u jeedinina markay wanaagsan yihiin oo wax wanaagsan sameeyaan inaad ammaantaan ood garab istaagtaan oo aada u hiilisaan oo aada u hiilisaan dalka waxa ka baahsan dibadda inkastoo joogtaan waad lasoaadmahadsantahay inaad u hiilisaan oo aada garab istaagtaan xildhibaanada ka sugeen oo petition soo qortaan oo tidhaahdaan waxay sheegeen waa sax hala fuliyo sidaa ku talisaan waaya aan kaa dhex galo xildhibaan adigoo raalliya haddiiba ay dhacdo in tiinu hirgasho oo ay timaado in madaxweynuhuna uu is-casilo maxaa idin yaalla oo kale oo aad isleedihiin dalkii waa lagu hagi karaya inta aan madaxweynuhu haddii madaxweynuhu iscasilo horaa madaxweyne hore isku casilayo wuxuu ahaa mudane cabdullaahi yuusuf uu ahaa markuu iscasilay bil ayaa qoran dastuurka waxaa ku qoran bil bishaas waxaa sii haanaya guddoomiyaha baarlamaanka doorashaa la gelahayaa madax cusub baa la dooranahayaa nidaamku sidaas nuugu degan yahay wax shidaa ma leh waxa weeye qof waa imaan karaa shalayto madaxweyne sheekh shariif uu kala wareegay madaxweyne xasan kuwo kalaa ka horeeyey kuwa kalaa ka dambeyn doona dal soconaya annaga hal arrin ah ayaan doonaynaa xildhibaanada arrintan soo gudbiyey waxay rabaan in sharcigu sarreeyo sharcigu inuu sarreeyo rule of law baan rabnaa qof sharciga ka sarreeya ma doonayno ma arki karno waxaan doonaynaa in sharcigu cid waliba ka sarreeyo culturekaas in laysbaro in lagu dadaalo qofku xadgudbi karaa sharciga haddii la waayo haatan kaba soo qababa marka barnaamijka iyagana hatuu hirgalo madaxweyne dambe oo soomaaliyeed oo awood uusan lahayn qaadan kara ma uu jiri doono nin waliba wuxuu filayaa in lala xisaabtami doono la qaban doono marka waxa weeye dhabo wanaagsan weeye in laysqabsado dowladaha hadda idinku aad ku joogtaan madaxweyne obama tillaabadu doono ma qaadi karto ma qaadi karo wuxuu ogyahay in qabsanayo sidaas ayaa jackson baalis ku dhisan yihiin sidaasaan rabnaa anagu inaan kalsankaas isbarno oo dowladnimadayada ku dhisno haddii ilaahay waa tahay xildhibaan cabdilaahi inagoo soo gabagabanayna waraysigeenan ugu dambayntii maxaad usoo jeedin lahayd dadka soomaaliyeed ee madashan kaa dhegaysanaya ama dadka kale ee hawada kaa maqlaya aad inkastoo aad in badan sharaxday waxa mooshinka ku saabsan yahay iyo meesha uu saldhigi doono haddana maxaad ahaan usoo jeedin lahayd waxaan usoo jeedinayaa waxa weeye dal burbursan soomaaliya way burbursan tahay hanaanka dowladnimo waa naga khaldan yahay sida tan hadda aan ku soconno dowlad ku noqon mayno gobol gobol iyo system wada iska wada hor imaanaya iyo qaab aan wada shaqayn karin baa noo degsan waxaa loo baahan yahay soomaaliya in dib loo eego qaabka ay dowladnimo ku noqon karto in idinku aada dibeyt garaysaan oo aada fiirisaan war nooca federaalka ee soomaali ku socon kartaa muxuu noqon karaa kasoo shaqeeya aqoon-yahankiinu war qaabkaan haddeer aan federaalna ahayn hadba dhinac u kala jeeda ee gobolba mataqaanaa xiriirkiisa dibadda iyo iyo wax walba iyo daris iyo iska wato oo kala jeeda oo qoqobka qabiilada calaamadaha qabiilka ku dhisan waxa noocaasa dowlad kuma noqonayno federaal haddii layahayna federaal dalalka aad ku nooshihiin baa ah oo noocaasoo kale inaan qaadano marka soomaaliya wax weyn baa ka hadlaysan xataa ma aha micnuhu madaxweynaha iyo qof kale iyo madaxweyne imaan doone soomaaliya waxay u baahan tahay model of governance inay hesho arrintaa laga soo fikero waxaa hadda anagu aan celcelineynaa inta aan hayno in in ama madaxdii iyo laisku celceliyo wax la hagaajiyo laakiin soomaaliya qaab ay isku raacdo inay hesho weeye qaab ay dowlad ku noqoto inay hesho weeye qaabkaasi wuxuu u baahan yahay in fikri badan la geliyo oo lagu dadaalo sidii lagu heli lahay waa hagaag aad iyo aad ayaad umahadsan tahay xildhibaan cabdilaahi jaamac xuseen oo kaba weyne lagunaan soo jooga magaalada muqdisho oo khadka telefoonka ugu warramayey madashan sigis dhegeystayaal intaasi ayaan kusoo koobaya waraysigaasi xiisaha leh ee xildhibaanka aanu la yeelanay galabta tan iyo kulankeena dambe inta aynu waraysi kan oo kale ah amaba barnaamij kan oo kale ah dib ugu kulmi doono waa cali xalaalo dhammaantiin baa idinkaga tegaya sida ayu nabad geliyo